cabdiraxmaan cali maxamed geedaqorow duqa magaalada dhuusamareeb ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu furayay tartanka tajwiidka ee qur-aanka kariimka ah kaas oo lagu aadiyey tobanka ugu dambeysa bisha barakeysan ee ramadaan maamulka masjidka khaaliq ee magaalada dhuusamareeb ayaa soo qabanqaabiyey dowradan dowradan oo lagu tartamayo soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah ugu horeyna gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ayaa munaasabada furay isaga oo ka warbixiyey ahmiyadda ay leedahay in lagu tartamo qur-aanka waxaa marka hore sharaf iyo karaamo noo ah caawa ama galabta inaan qeyb ka nahay oo ilaahay ou namakaniyey noo suurtogeliyey inaan musaabaqatu qur-aan oo saddex qeybood loo kala gelayo qur-aankao dhan kala bar toban jus lagu tartamayo inaan maanta xafladdaas kasoo qeyb galno ilaahay namakaniyey oo noo suurtogeliyaan u xamdinaqaynaa uma waxaan u hambaliyeynaa ardada halkan joogta oo timid oo ilaahay kitaabkiisa inay ku tartamaan meesha iskugu timid sheekh cabdiweli xaaji diiriye oo ah afhayeenka culimada galmudug iyo qaar ka mid ah maamulka masaajidka khaaliq oo iyagu tartankan soo qabanqaabiyey ayaa goobta sidoo kale ka hadlay waxa ay ka warbixiyeen tartankan qur-aanka kariimka ah ee tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan lagu qabanayo dhuusamareeb galabta meeshaan waxaan u joognaa xaflat lqur'aan musaabaqat lqur'aan alkariim oo martigelinayo masjid alkhaaliq fii madiinati dhuusamareeb xafladan iyo dowradan oo ah dowradii koowaad oo taabogeliyo amase uu martigeliyo masjidku muhiimadda ay leedahay in la qabto musaabaqat alqur'aan alkariim wax badanna waa ka dareensannahay wax badanna waana kaga sheegi doonaa mashaaikhdii iyo mas-uuliyiintii kala duwneeda joogta xaqiiqa waa farxad weyn waana runtii baraaro in aan aragno si joogta munaasabaad kala duwan oo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala loogu dabaaldegayo loogu adeegayo inaan magaaladan uga soo qayb galno oo ay ka dhacaan waxayna tusinaysaa dadka magaalada degan inay yihiin dad qur-aan
waxaan joognaa xaflad ama munaasabad laga qayb galo midda ugu qiimaha badneed lagu tartamayo qur-aanka kariimka aqoontiisa xifdiga iyo tajwiidka oo isla socda haddaan niyadda hagaagsanno waxa weyn baan haysanaa ilaahay niyadda hanoo hagaaji bishaha barakeysan ee ramadaan gaar ahaan sanadkan laba kun iyo shan iyo labaatan ayaa si weyn magaalooyinka waaweyn ee galmudug waxaa ka socda tartamo qur-aanka kariimka ah arintaasi oo muuqanaysa ahmiyadda ay bulshadu siinayso barashada qur-aanka kariimka ah iyo dhiirigelinta loo sameynayo xufaadda baratay qur-aanka kariimka ah kuwaas oo loo ballan qaaday abaalmarino kala duwan gaar ahaan qaarka ku guuleysta tartamada qur-aanka kariimka ah ee ka socda magaalooyinka ay ka mid tahay dhuusamareeb